فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawo oo arbaco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan afar qof oo isku qoys ahaa oo ku dhintay tuulo u dhow degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose sababta ay dadkaasi u dhinteen maxay tahay waraysi arrinkaa ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan dad caraysan oo maalmahan bannaanbaxyo ka waday kenya oo maanta xoog ku galay golaha baarlamaanka waddankaasi tiro dad ah oo ku dhintay rasaas ciidamada booliska ay ku fureen dadka bannaanbaxa dhigayay xildhibaano dhaawacmay qalalaasaha kenya iyo wararkii ugu dambeeyey waddankaasi ayaad dhegaysan doontaan wilaayada jubbada dhexe oo in ka badan kun ruux raashin ugu qaybisay degmada jirib dadka raashinka la siiyey oo dareenkooda ka hadlay ayaad dhegaysan doontaan dowro loo soo xiray mas-uuliyiinta degmooyinka maktabka sakawaadka ee wilaayada baay waaliga gobolka mid ka mid ah culimada iyo raggii dowrada loo soo xiray kalimaad ay jeediyeen ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaan ku haynaa barnaamijka waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa labaatanka bisha labiyo tobanaad sanada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga aan ku bilowno barnaamijka afar qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay tuulo u dhow degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose shuban iyo matag ayaa dadkaasi ku soo booday waxaana ay waayeen wax gurmad ah markii shisheeyaha admis ay ishor istaageen in dadkaasi la geeyo goobaha caafimaadka ee baraawe mid ka mid ah ehelada dadka ayaan waraysanay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا تحب وترضى من القول والعمل Eh, walaalow saakay sii baa dhacday ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadiray unbaa saaka dhacay afar qof oo isku quusa oo isla dhashay oo maxaan ku dhahaa hal oday kasoo wada jeeda saaka ilaahay subxaana wataala qabsaday arrinta iyadana waxa uu soo wahay shuban iyo matag oo ay la soo boodeen isku si ay u xanuunsadeen adiga qofka ugu horreeyey xanuunka bilaabashada sideed saac oo bilaabay qofka ugu ugu horreeyey oo geeri bilaabana sagaal saac iyo labaatan markeeda oo geeri bilaabay laba saac markeeda afar kuwada maydeen halkee bay wax ka dhaceen marka oo qoyskaasi ay ku sugnaayeen walaal qoyska waxay ku sugnaayeen meel u jirta magaalada baraabe toban kilomitr ilaa sideed kilomitr ilaa toban kilomitr meelahaas oo kaga beegan dhinaca xeebta oo marka xaggeeda waxaa dhintay nin odaya oo niweyn oo lixdan toddobaatan jira gabar walaashihiisa oo ku xigtay iyo wiil oo eede yaadaha u yihiin oo niweyn oo reer la iyo maxaan ku dhahay gabar yar oo saqiir ah oo afar ku aad marka waa laba dumara iyo laba raga macnaha dhimashada markay si guuda fiiriyo maxay sababsadeen
niwan horta khabarka wuxuu soo gaaray salaada maqribka kadib Een, waxay cuneen iyo waxay cabeen iyo wax lagu buufiye waxaan uguma naqaan arrinta markay soo gaartay meesha ciidanka uu iskaga yaraay dad badan ma joogin qoyskan heer baan ahayn aad baa waxaa u raaraadiyey muxuu ahay dad arrintaasi soo ogaado waana waayo dadki waabaa la wareeray qofka meel ay ku dhacday dadkii dhacay toban qof way dhamaayeen dadka qaar toddoba qof hadda isbitaalka magaalada barawe taallaa afartaas way geeriyootay marka dadki dad dhintay dad sakaraad noqday oo xaalka ku xumaaday iyo dad markaas la haayo igana iska yaraan dadkan maxaa dabiiba ay kor taagan iyo waa dad kuwa dhex wareersanay noqdeen qof miir oo markaas wax la weydiiyo oo xanuunkaas iyo asbaabta ku bila ilaa la-aana ma hayno dadka dhan day dhinteen wareer iyo maxaa ku dhahday waa lasii wareeray xanuunkina uu sii fara batay dadka way sii bateen xali ilaa iyo afar ay hayeen saddexa ku darmatay ilaa hadda ciddaas iyo qoyskaas aad buu maxaan ku dhahdaa wareersan yahay saaka xanuun geeri iyo maxaan ku dhahdaa isbitaal iyo qabuuro isku muxuu kala jiraan toddoba saac iyo labaatan markay ahayd afartii qof oo geeriyootay waa la soo aastay hal meelaa lagu aastay ilaahi ha u naxariis subxaana watacaala musiibadaas ayaa maanta dhacday dhibkan wuxuu ka dhacay meel degmada baraawe u muuqato hal faleebana waa loo waayay hal faleebo adeerka hadda dhintay ee xalay maxaanku dhaha xanuunka asoo ayaan la hadlay wuxuu yidhi adeer ma daawo la raadiya asoo yidhi baandaysku haddii hadda daawo la raadiya ninka toosh qaata gaalka tooshka raaxabada tooshka ugu dhimayn u dhahay macnaha wax la aadi kara male adawaana duldegan ilaahay wuxuu noo xaalaa qabnaa ha ismurjinin ilaahay subxaana waxaanu qadar ayaa nagu dhacay annaga xaalkeenna xaal wuu dhaafsan yahay eedidana waa daran tahay wiilkan wuu iga daran yahay dadkana anaa ugu roonaay anagu sii ciid may dhex leegu qabtaa dhex ka soo laabtay ilaahay subxaana watacaala cadowgaa naga dulqaado asoo cadow habaaraayo kana eed sheeganaayo ka hor istaagay gurmudkii gargaarkii loo fida lahay iyo deedkii ehelkuu soo bixi lahay inay soo bixi kari waayeen ayagana maxaanku dhaha in loo qaado dhinaca caafimaadka gaalkaasa sabab u noqday oo meesha fadhiyo marka waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala kuwaas maxaanku rahdaa muslimiintaha dhintay habaarkooda ilaahay ha waafajiyo kuwa nool ha dhibka hayo muxuu hale meesha ku racaanbaxay ku rafaaday iyo muslimiinta dhanba dhibaatada ku hayan habaarkooda ilaahay ha waafajiyo waxayna aaba leedahay insha allahu tacaala arrintaas iyo dunuubtaas iyo maxaanku rahdaa jaraa'imtaas dadkii nimanka gaalada meesha noo soo fadhiyay ee eegana gadaal kasii maray waxaan leenahay marka ilaahay subxaana watacaala adduunka ha idinkaga ha idinkaga guuyo ciqaabtaas iyo cadaabta ilaahay aakhira ha idinkugu daro waayahay in ehladaad ka mid taada soomaa si fiican waa adeerkay eedaday wax dhintay iyo wiilka adeerkay iyo wiil gabadha yartoo adeerkay dhalay waxaa hadda jiifana kuwa ayaga dhaleen waayahay odayga da-da marka laga yimaado dadka kale ka waran da-dooda iyo magacyadooda guud ahaan dadka ma ii sheegi kartaa dadka gabarta maamada eedaday oo wadaadkan la dhalatay waxaa yihahdaa wadaadkan nuun cabdulli maxaa la yihahdaa daytu waa toddobaatan jir maamadan waxaa la yihahdaa sukuri cabdulli maxaa la yihahdaa ilaa iyo konton iyo shan ilaa lixdan u dhexaysay wiilka faarax cabdulli maxaa la yihahdaa oo nin- wadaadkaas iyo maamadaas ayaa waxay u yihiin adeer iyo eeday u yihiin waxaa la yihahdaa faarax cabdulli maxaad lagiis waa labaatan iyo labo ilaa labaatan iyo kow jir hadduu reer guursaday reer buu hadda lahay gabadha yarta muluqdaana gabar muluq ay ahayd anigu hadda muxuu ahaye magaceeda ma hayo laakiin ina isma cabdi ina isma cabdi maxaad argada iyadana waa reer reer maxaad cabdi aan isku yidhahdaa qoyskaas waa qoys soo dhalay ee isla dhashay ilmadeera iyo kuwa isla dhashay waa kan ugu dheer waa kan hadda adeerkoo dhalay kuwa kale isla dhashay ma waa reer cabdilmaxaad qoyska marka waxa xanuunsanayna waa iska ayaga waxa hadda xanuunsanaya isdalaji waa ayaga waxa geeriyoona waa isla qoyskaas taamka ku dhacay musiiba ku dhacday waxaan leenahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun
waayahay in ma suurtagelin miyaa in baaritaan la sameeyo oo asbaabtii la ogaado yayna ka taabageli weyse arrinkaa
arrintaas dadkii loo xil saaray iyo maxaan ku dhahdaa odayaalkii iyo raggii waxa garabka hay u xil saareen iyo hawshaas kolley waa ku howlanahay maanta baaritaan waa socday raggii ka soo jawaabi lahay waxay ku mashquuleen oo arrintaas tabageli lahay soo waraysan lahay dhakhaatiirtii meydkaas maxaan ku dhaha afar ilaa afar qof afar mid meesha ay taallo waa dad baana meesha ku baaba'ay gurmadkii dhambe waxay aadeen marka xaggay baadiyihii dadkii magaalada laga wada yaacay raggii dumar waa la wada baxay hayadaas ama ku abtirsanaya ama farac maxaan ku dhaha ama aqoon u lahayo ma iyo maxaa tiriya waxaa lahada aaskii mudas meydka lasoo asturo dadkaana gaariska rogaan ugu soo qaaday laba jeer oo kaa loo noqday saalkaa la dhigay dad yaroo ayagana loogu tegey marka dadka hadda iyo qubuuraha kasoo laabteen odayaalkii iyo waxgaradkii hadda yimideen hadda mar waxay kaban aan la hadlayay waxay sheegeen inay hadda soo galeen ee isbitaalka iyo dadkii bukaanka dee babooqanayaan welina dhakhaatiirta iyo natiijada buka- bukaan- maxaa- cudurka ka- wuxuu yahay sheegitaankii weli aan la guda gelin ee hadda joogaan weli dadkii inay fiiriyaan ee booqdaan iyo xaalkii dadkii xanuunsanaa ay fiirfiiriyaan gabarna hadday hore u keeneenba oo meeshii maydka lagu aasayay ku dhacday libertii toddobaad meeshaasay hadda keeneen waxaa la yihahdaa iyadana mahdi axmed aa la yihahdaa waa isna weyne maxaan ku rahdaa iyadana maama adiga laba qof ilaa hadda intaan hawlka hadda akhbaarta hayo laba qof hore uu tiilay ilaa gabadha dala keenay saddexdaasa xaalkooda weli aan qiyaasneyn ama afarta kale iyo alxamdulilah waa aad bay rajadu u fiican tahay insha allahu tacaala هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي hagaagka markana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka waxaa isku soo duwaya oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder oo ah laaba igala qaybgala barnaamijkeena dhuuxa aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa xalay kulan gaara ka yeeshay xaaladda dowladda federaalk iyo marxaladda kala guurka ee uu dalka marayo waxay muujiyeen walaaca ay ka qabaan howlgallada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn jeemis suweyna oo ah ninka qaramada midoobe wakiilka ugaha duulaanka soomaaliya ayaa warbixin uu ka horjeediyey wuxuu ku sheegay inuu ka walwalsan yahay camaliyaadka mujaahidiinta ee ka soconaya dalkan soomaaliya jeemis suwen ayaa soo hadal qaaday xasradda siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda federaalka iyo saameynta ay ammaanka ku yeelan doonaan insixaabka ciidamada afrikaanta waxaa loogu yeero golaha ammaanka ayaa kulankoodii xalay ka dhacay magaalada new york ku sheegay inay ka niyad jabsan yihiin suurtagalnimada in dowladda xasan sheekh ay la wareegi weyso ammaanka dalka marka ay baxaan ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha ah jeemis suben ayaa sidoo kale carabaabay in bishan gudaheed ay ciidamada afrikaanta ka baxeen islamarkaana isbuucan soo socdo dalka ka bixi doonaan boqolaal askari walaaca ugu daran ayuuna ka muujiyey sida uu xaalka soomaaliya noqon doono marka uu soo idlaado howlgalka afrikaanta sidoo kale waxaa kulanka lagu soo hadal qaaday weerarkii ballaarna ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigyada ay ciidamada dowladda federaalk ku lahaayeen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyo weerarkii madaafiicda ahaa ay mujaahidiinta ku qaadeen xerada ciidamada xabashada ethoobiya ee garoonka baydhabo waxa uu sheegay ninka lagu magacaabo maxamed damiin suwayf oo ah ergeyga midooda afrika ee soomaaliya in ay weeraradani muujinayaan sida ay mujaahidiinta awood ugu leeyihiin agaasimidda weeraro kale walaayaan ah dad badan oo ku dhintay duqimo ka dhacay marinka khaza iyo ciidamada yahuudda oo la gaarsiiyey khasaaro xoogan war ay saacadihii lasoo dhaafay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan saddex dhacdo oo xasuuqu xuushlimo ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadani ku shahiday in ka badan soddon iyo laba ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol soddon iyo sagaal ruux oo kale waxaana xasuuqyadani intooda badan martigelinayay deegaanada iyo manaadiqda ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo toddoba kun lix boqol konton iyo sideed ruux halka ay dhaawacudana marayaan ku dhowaad siddeetan iyo lix kun laba boqol soddon iyo toddoba ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada sahaynadan ay si arxandarraha u duqeynayaan dadka barakacayaasha ah guri kaleoo ku yaala xaafadda baraaziil ee magaalada rafax isna sidaasi la mid tahay ciidamada yuhuudda duqeyn xoogan ka geysteen waxaana ku baxay oo ku naf waayey dad badan oo shacab ah geesta kale ciidanka saaraaya al-qudus waxay weerar gantaallaha ku qaadeen saldhiga ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira sidoo kale ciidan kale oo ku sugnaa deegaanka nitsaarim iyagana waxaa lagu garaacay hoowiyaal tirabel ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay toddoba howlgal oo ay isku fara saareen ciidanka yuhuudda ee dulmiga ku yimid khaza iyo dhallinyarada falastiiniyiinta ee dhulkooda difaacanaya waxaa ciidanka yuhuudda looga dhaawacay sida iyagu sheegteen labiiyo toban askari halka ay jiraan kuwo kaleoo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen balse ay qarinayaan ciidanka yuhuudda iyo warbaahinadooda waana wax looga bartay waan ceebtooda ahayn bananbaxyo waaweyn ayay maanta martigelinaysaa magaalada caasimadda ah ee nairobi wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya in tobannaan qof ay dhinteen boqolaal kalena ay dhaawacmeen kadib isku dhacyo xoogan oo dhex maray dad dibadbaxyo dhigayay iyo ciidamada booliiska saraakiisha booliiska magaalada nairobi ayaa sheegay inay wajahayaan rabshado aad u xoogan oo uga imaanaya dhanka dad careysan balse waxay ka gaabsadeen inay ka hadlaan khasaaraha lixaadka leh ee soo gaaray dadka shacabka hay-adda saliibka gaduudan ee dalka kenya ayaa sheegtay in ugu yaraan toban qof ay dhinteen halka boqolaal kalena ay dhaawacmeen kadib markii ciidamada booliiska ay toogasho u geysteen dadka dibadbaxayaasha wuxuu ku galay dhismaha baarlamanka ee magaalada nairobi sawiro laga soo qaaday caasimadda kenya ayaana muujinaya booliiska oo shacabka tooganaya iyo meydad daadsan afaafka hore ee aqalka baarlamanka dadka dibadbaxyada dhigaya ayaana ka careysan canshuur dulsaar ah oo ay dowladdu soo rogtay kadibna ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamanka william ruuto oo ah madaxweynaha kenya ayaa sheegay inuu wadahadal la furayo dadka dibadbaxyada dhigaya balse wixii maanta ka dhacay nairobi ayaa la rumaysan yahay inay xaaladda sii cakiri doonaan in ka badan nus milyan yahuud ah oo ka qaxay dhulka uu ka aramiya maamulka sahaynada kadib weerarkii gardaradaha ay ciidanka gumaysta ay yahuudda kusoo qaadeen marinka khaza uuna sababay dhimashadiiyo dhaawaca in ka badan boqol labaatan iyo saddex kun oo falastiiniyiin ah halka in ka badan toban kunna lagu leeyahay burburka dhagxaanta hoostooda waxa uu wargeeska lagu magacaabo zaman israa'iil news uu tibaaxay in tirada dadka ka qaxay dhulka maamulka yahuudda tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay ay cagcageynayso shan boqol iyo konton kun oo ruux kuwaasoo aan xitaa la rajeynaynin inay dib u soo laabtaan tirakoobyadii ugu dambeeyey laga sameeyey yahuudda waxa ay xuseen hoos u dhac ballaaran uu ku yimid dadka yahuudda ee ku nool bariga dhexe waxa kale ay xoguhu intaa ku darayaan inay jiraan yahuuda dhowr milyan ah oo haysta jinsiyado kala duwan kuwaas way u fududdahay inay ka tanaasulaan jinsiyadda yahuudda dhanka kale waxaase soo taraya khilaafka u dhexeeya ciidamada yahuudda iyo ra-iisul wasaaraha maamulka sahaynada netanyahu taliyo sare oo ka tirsan milatariga yahuudda oo dhowaan warbaahinta la hadleen waxa uu sheegay inay adag tahay in laga takhallusa muqaawamada taasoo ku sababeeyeen muqaawamadu ay xambaarsan yihiin fikir fikirkaas oo ay shacabkoodu la qabaan hay-adda human rights oo taabacsan qaramada midoobay oo dalbatay in gurmad la gaarsiiya dadka rayidka ee reer suudan hay-adda human rights ee sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in xaaladda dadka rayidka ee ku sugan suudan ay tahay mid aada u liidato waxayna intaa ku dartay in sida ugu dhaqsiimaha badan loo gaarsiiyo gargaar deg deg ah iyadoo tibaaxday in dagaalada ka soconaya suudaan ay ku dhinteen tobannaan kun oo dad suudaaniyiin ah halka kumanaan kun oo kalena ay ku qasbanaadeen inay ka barakacaan deegaanadooda maalintii shalay oo isniin ahayd waxay sheegtay qaramada midoobay in boqol afartan iyo saddex ruux oo shacab reer suudaan ah kana mid aha dadka barakacayaasha ah in lagu dilay xerada faarish ah kadib iskoorimaadyo halkaasi ku dhex maray ciidamada milatariga suudaan iyo kooxda r s f oo dagaal adag kula jirta milatariga dalkaasi ee suudaan waxayna intaasii raacisay oo ay qaramada midoobay sheegtay in tobanaan kun ay iskaga carareen xeradaasi kadib iskohorimaadyada halkaasi ka dhacay laga soo bilaabo tobankii bishii may ee lasoo dhaafay waxaa xerada faarisha ka dhacay iskohorimaadyo u dhexeeya milatariga suudaan iyo kooxda r s f tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya labada qol ay kala hogaaminayaan cabdifataax alburhaan iyo maxamed xamdaan waxaa ku dhintay shan iyo toban kun oo dad rayid ah halka ay ku barakaceen hal dhibic siddeed milyan oo qof intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي iminkana waa xalqada toddobaatan iyo toddobaad ee xubinta caafimaadka ah doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa soo jeedinaya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax caawa waxaad nooga warantaa cudurka sayfilis ama ay soomaalidu u yaqaanaan isfiilito maxaa sababa cudurkan maxaase tale ah oo aad ka bixinaysaa bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal aad iyo aada muhiim u ah syphilis soomaali waxay u taqaanaa mararka qaarkood sfilisna way dhahdaa waa is an infectious venereal disease caused by tribonema pallidum macnaha waa cudur ku faafo cudurkan galmadu ku faafaa waa cudur galmadu ku faafo waxaana sababo bakteeriyada loo yaqaano tribonema pallidum dariiqada uu ku faafo waxaa kamid ah cudurka hooyo cunuga caloosha ku jira way u gudbin kartaa ee galmada uu ku faafaa dhiig lagu shubay qofka oon laga baarin uu ku faafaa calaamadihiisa marka waxaa loo kala saaraa hadba stageka uu joogo primary civilis waxaa la dhahaa jirto waa mainly galanis and valva macnaheedu calaamadaha badanaa waxay lagu arkaa cawuraday kasoo baxaan boqolkiiba tobanna waxaa sagaashan cawuraday kasoo baxaan rag iyo dumarkaba boqolkiina tobanna waxaa lagu arkaa faraha hadday tahay duburka ee naasaha afkooda orofarakis dalqada ilaa afka carabka ee qanjirada ku yaala lugaha ama me waraqleyda kasoo baxa ayagoon weliba aan xanuun lahayn ayaa lagu arkaa secondary zyphilis markii leeyahay macnaha waa darajo labaad oo cudurka uu sii socdo waxaa lagu arkaa inuu maqaarka ay kasoo baxaan nabaro kuuskuusan oo haddana aan cuncun lahayn waxaa lagu arkaa oo kaleeto in qofka timaha ay ka bidaan qaybo ka mida waxaa kaloo lagu arkaa calaamadda loo yaqaano condolomata lata oo laga wado inay hiblo hilbo kasoo baxaan dheeraad ah cawrada kasoo baxaan rag iyo dumar baa lagu arkaa waxaa kaloo lagu arkaa general nantenda limfo adenobathi oo laga wado qanjiraha ku jira jirka oo dhan baa ayagoona ku xanuunaya soo wada baxaya waxaa kaloo lagu arkaa qofka korjajab madax xanuun abitiid la-aan iyo lalabo inta waa lagu arkaa lafa xanuun daal qandho qorto adkaato markuu maskaxda u gudbana wuxuu keenaa syphilitic meningitis ama facial numbness deafness dhagalaan xataa wuu keenaa intaasba cudurkan wuu keenaa marka uu gaaro darajadaasi darajo kale waxaa jirta loo yaqaano latent syphilis latent syphilis waxaa la latent kelimada ah waa wax qarsoon laakiin cudurka qofka haddii laga baaro waa positive waa laga helayaa darajadaasna way jirtaa waxay dhacdaa laba sano ilaa labaatan iyo shan sano qofkaasi cudurkaasi uu ku qarsoonaan karaa qaybta u dambeyso oo calaamaded waxay noqonaysaa tashli syphilis waa goorme waa markii qofka uu dee cudurka diloodo waaye ugu dambeyn u geeyo waaye waxaa lagu arkaa qofkii oo socodkiisa uu dhammaystirmi la-aya ama uusan miisaaneyn waxaa kaloo lagu arkaa qofkiioo neerf ahaan dareemay inay wax ku dul socdaan qofkiioo kaadidii saxrada cashan la qofkiioo damacii ka dhamaaday rag iyo dumar miduu yahay maskaxdii oo ka tagtay ama ilow badan dhaga la-aan indha la-aan xabadku xanuunayo lafoo xanuunayo qofka darajaas ayada waa darajo khatar ah marna wuxuu isku bedelaaba waxaa loo yaqaan neurologic syphilitic oo ah inuu macnaha uu galo neerfayaasha kadibna qofka uu la imaado calaamado fara badan oo ku saabsan c n s-ka cudurkan waxaa lagu baaraa sida badan serological test waaye dhicaan baa dhiiggiisa ee la kala dejiya qaybta seramka laga baaraa waxaa kaloo lagu baaraa dark field microscope baa lagu baaraa c t scan c s f analysisna waa la sameeyaa cudurkan waxaa lagu maamulaa ama lagu daaweeyaa waa pharmacotherapy daawiisan aad bay u sahlanta isbitaalada marka la imaado haddii ka waran cudurkan uu dhibaatooyin la imaado ama mudaacafaad uu la imaado ama mahadho uu la imaado surgical for complication of tertiary syphilis oo ah darajada u dambeysa waxay keenaysaa qofka inay lafaha ka jajabi karaan inay qofka iotic valve macnaha oo ah halbowlaha weyn carabiyadiisa kale inay dhibaato ku dhacdo kale replacement lagu sanaya waa la qalaya qofkaas oo kaleeto cudurkan marka daaweyntiisa saajirina way gaartaa oo in qofka la qalo daawe caadi oo isbitaal laga qaatana way leedahay hadba waxay ku xiranta qofka darajada uu marayo cudurkan ka hortagiisa waxaa laga rabaa maadaama galmada ku faafo inay hor dadka ilaahi subxana watacaala ay amarkiisa qaataan oo ah zinada badan oo cudurkan ku faafa in laga fogaado waxaa kaloo rabaa dadka inaysan wadaagin shayaasha isku duroo kaleeto inaan la wadaagin in qofkii dhiig lagu shubay dhiigga si fiican looga baaro in hooyada uurkale ay check up isku samaysa mar walba cunugeeda caloosha ku jiro saddex bilood kasta ay isbaarto waa muhiim waxaa la rabaa cudurkan haddii laga hela labada lamaano labadaba inay daawada wada qaataan waxaa la rabaa dadkan haddii cudurka isku og yihiin ama mar uu ku dhacay daawona ay qaataan inay lix bilood ilaa labayo toban bilood kasta ay isbaaraan waxaa la rabaa cudurkan in la ogaado cudurkan dhacaankiisa ama hanti boodiga laga baaro serological testiga inuu marka qofka la daaweeye kadib uu jirka ku jiri karo marka mar walbo aan lagu dadegin haddii la baaro laga helo yaan daawo dib loogu bilaabin dhakhtar in loola tago maadaama antibodigii laga baari jiray oo cudurkani ka hortegayey uu jirka muddo ku jiraayo cudurkan marka waxyaala laga hortega waxaa kamid a in nadaafadda iyo bini'aadam iyo midda gurya midda nafsaba kor loo qaado waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي dowro ayaa loo soo gabagabeeyey mas-uuliyiinta degmooyinka maktabka zakawaadka ee wilaayada baay goobta dowrada lagu soo xirayay waxaa ka hadlay sheekh abu muslim oo ka mid ah culimada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المسؤولية في الإسلام قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله سبحانه وتعالى أمانة مسؤولية wuxuu u bandhigay inay xambaaraan makhluuqaadka kale samaawaadka cirarka dhulka buurihii khiyaar buu siiyey way diideen ma qaadi karnay dhaheen aadanaha ayaa qaaday waxa weeyaan isagoo ku tilmaaman dulmi falow jaahil ahna ah ku tilmaaman bini aadankii baa xambaaray ammaanada ilaalinteeda allah subxaana wa tacaala amar buu inagu siiyey allah wuxuu yidhi ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wixii ammaano ah dadkii ahalka u ahaa ee mutaysnaa inaad u gudataan nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi mas-uuliyad isagoo ka hadlaaya wuxuu yidhi xadiis saxiixeynka ku sugan kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi dhammaan dad wax loo wada diray baad tihiin nimaan mas-uul wax la weydiinayn maalinka qiyaame iman maayo dhammaanna waxaa laydinka weydiinaya wixii laydin diray ninka waxaa loo diray ahlu beytkiisa hooyada waxaa loo diray gurigeeda ninka mas-uulka ummadda u ah waaliga mas-uuliyadda ummaddaa laga weydiinaya qof waliba wixii loo diray baa wax laga weydiinaya mas-uuliyaddu waa caam waxaa la rabaa ummadda in laga badbaadiyo naarta qaala tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara wardadow naftiinna iyo ahalkiinna naarta ka badbaadiya naartaasoo xaabada lagu shadaya dad iyo dhagxaan ay yihiin malaa'ig amarka ilaahay qaadanaysoo aan naxariisanayn oo ad adag oo alle aan ku caasinayn amarkiisa fulinaysa uun ka shaqaynaya aayaddaasi waxay tusinaysaa in mas-uuliyadda aad iyo aad laysaga ilaaliyo oo aada looga taxadiro qofkii mas-uuliyadda la saaray ee shaqada uu ku aadan yahay noocii doontaba ahaatee ka gaabiya maxaa dembiga u imanaya nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixeynka ku sugan wuxuu yidhi maa min cabdin yastarciihi illaahu caza wajalla calaa raciyatin yamuutu yowma yamuutu gaashan liraciyatihi riwaayo kalena waxay ahayd wa huwa gaashun liraciyatihi ilaa lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama riwaayo kalena waxay ahayd ilaa xarama allahu calayhi aljanna qof ma jiro mas-uuliyad loo dhiibay oo ummadda uu mas-uul uga yahay maalinku geeriyoonayana uu dhinto isagoo khiyaaneeyey khiyaano iyo meel uga dha meel uga dhacay mas-uuliyaddii ilaa jannada carafteeda ma helayo riwaayada kalena waxay leedahay ilaa jannada waa laga xarimaya oo geli maayo walo fiirsada walaalayaal sidaa daraaddeeda waxa weeyaan salafkii waxay ku dadaali jireen mas-uuliyadda inay ku dadaalaan cumar ibn cabdilcaziis khilaafada islaamka marka loo dhiibay alkhaliifa almujadid fi lqarni alawal azaahid alumawi oo khaliifata khaamisa ahaa markiis mas-uuliyadda loo dhiibay maalinkii o dhan su usoo shaqaynaya habeenkii hadduu yimid hurdadii baa ka tagtay bal u fiirsada walaalayaal hurdadii baa ka tagtay xaaskiisii faatima binti cabdilmelik waxay ku tiri alaa tanaamu miyaadan seexanayn maxaa ku helay markaasu wuxuu yidhi kayfa anaamu sideen u seexanaya waqad wallaaniya allaahu amra ummati maxamedin nebi maxamed ummaddiisii mas-uuliyaddoodii iyadoo la ii dhiibay sideen u seexanayaa waayaabe ninka daciifka ninka maskiinka mas-uuliyaddiisii baa la ii dhiibay duqa waayeelka iyo haweenaydii iyo cajuusadii baa mas-uuliyaddeeda la ii dhiibay ninkii duqoobay iyo faqiirkii baa la ii dhiibay waa uu ilmeeyey xaaskiisana way la oysay baloo fiirsada walaalayaal mas-uuliyadda qofka ka gaabiya waxa weeyaan intaasoo dhib baa uga imanaya waxaan kusoo gebagabaynayaa kelimadayda ajru man axsana camala qofkii shaqadii loo diray sideedii loogu talagalay kaga soo baxa ajarka uu helayo waxaa u daliila xadiis bayhaqi ku sugan sanad xasana lagu soo wariyey caaisha waxay leedahay nebigu wuxuu yidhi ina allaha yuxibu min axadikum idaa camila camalan an yutqinah allah subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay midkiin markuu shaqo qabanayo shaqada inuu sugo oo sidii loogu talagalay u qabta waktigeeda ku qabta qaabkii loogu talagalay u qabta soma jeedid oon waxba ka dhimin kaasuu ilaahay subxana wa tacaala jecel yahay lafdi kale wuxuu ahaa ina allaha yuxibu alcaamila idaa axsana ninka shaqaynaya shaqo loo diray shaqadaa hadduu wanaajinayo ilaahay subxaana wa tacaala waa jecel yahay soo ma jeedid marka ajarka oo u helayo wey qofka allah baa jeclaanaya ajarka weyn miyaa jira qofku ilaahay jeclaadana nasiib weyn buu ku sugan yahay nabigeena sal lla alay slam wuxuu yidhi sabcatun yudillihum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dillah toddoba allah u haraynaya u hoosaynaya maalinka alla hooskiisa mayna hoos kale aanu jirin toddobadaa waxaa ka mid ahaa imaamun caadil qof mas-uuliyadda loo dhiibay oo mas-uuliyaddii sideeda uga soo dhalaalay waa inaan mas-uuliyadda sideeda uga soo dhalaalnaa allahna waafajiyo waxaan afka ka sheegnayna ficilkeeda allahna waafajiyo wajazaakum allahu khayran bixusni istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat ullah kaasi waxa uu ahaa sheekh abuu muslim sidoo kale waxaa goobta kelimad ka soo jeediyey waniga wilaayada islaamiga ah ee ba'i بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يا محسن نسي نعمه شيء فرح بدن له ونحن كواب كرنا نعم كإلهي سبحانه وتعالى نقل ذي سدي نسي ميكو مضحى أني مجاهدين إلهي وافدي مكتب لأرهو مكتب الزكوة مكتب ديوان الزكاة سلوى ذا أكسوني الزكاة ما يبقى مدى ركن من أركان الإسلام أولاً كي أن رمي سنعينا أني واجب أتا أن رمي سنعينا بقالنا قدو لأنك رمي سنو حتانا أني كتلقى مديدة وزكاة بي حولي حانتذي لكبي فدين إلهي سي هو بك دقالما مشروع أتاني لك لدقالما وقالمنا لن دقالما hooba inka dagaalangne sidiis la indiido hoob laha xabsi hogla ku qaado karoon maanuuc zakaadkii gaalka hayaba ma'e doodyar culimmada geliyaayaan mansiladaas yaleta islaamka arkaantiisa kumadeta oo la ansaxaan islaamnimadii la-aantiya baan ansaxaan zakadii noocgaas haytay ilaahaygii waafajiyay mujaahidiinta subxaana wa tacaala in maktab inta asiisiya diiwaanka ka shaqeeyow oo maktab diiwaanu zakawaad la erow kadibna shaqadii yaa haysadii ilaahay subxaana watacaala an farad weele inka gumaano in gudadan ilaahay waafajiy waa nicmo weyn ikhwaani fillaah dowre maalmaha socti oo aqoon isweydaarsi walbarasha waajibaad fara badan lanas sheegow ka saabsan hayti yaa oo kanin gebagabaawa hayta ilaahay fadlijay subxaana watacaala ilaahay maynaysay amni iyo salaama yanaysay caafimaada ilaahay naysay طمأنيني حسلوني دجنانا كلام سنة إلهي نسيه قفنت جه مالنتي هرنني لقايه تنا نو إنسي حابين هراري منيجر أو كأت كيسدوا منيجر الحمد لله نعم وين واي أنت سيدا إلهي يا ينين كداجي معلمي هي دوردي إيو دروسته يقوم أسويدار سجاسي خير كسي فربض من صعد ونعم إلهي نسي سبحانه وتعالى إلهي كما حسن إن شاء الله تعالى وكختام كي قبل قبل ما دام الفردية شيخنا كلمات كلام باهنا إنك مهم سنة مناسبة إن شيء أرضنا حتى هذا اللي وركم وركا وربدين لي هذا لما ولدمن مجرن ميل الرأي ير روجنا إن شاء الله تعالى أهداف تدور ذا ما مهمها أنا أنا درن أني ما يبغاها لنسي أني رجن لبعض تنجروا لن لكوشاني يقولن كي برد على لكوشاني لكن أفرو يدين صور جيس كسي لكوشاني برح كاب يو دولن دولي أريد سي لكوشاني هدف كأنت لنشاني هدف يرمعه ساسوك لا rasaa'ilkaasi qiimaha badan leh iyo mawaadicdiiyo toogadaayano ama tilmaamayn isin dareemasin danta lukuleyna danyar ma ah may ubaahanta ani anu iswaafajiyno iska kabano may baaha soomaalida meeraas cilmo baro caqliga ka darso walaal rama jarne ani hadafka lakulahay caqligana miisaanka saarno ka darsan marka motoorkasii ka dhagaagay muhiim waay ahdaafta haddii aan walyar ku tilmaamo dowladii iyo maqaasidii kumad hayd kow horta raga maylo kuyaaba rag gobolka walaayada ka cusub oo walaayaad kale ku kooy ani ka jaran isbarasho ragi maktabka ka shaqeeyay degmooyinka gaar ahaan hormuudka ku haaye shaqadaasi iyo camalkaasi khayrka badan le ka haay iyo labtasho ani isbaradan khayri wanaag iska baradan qodoba hayti ani tanshiid la sameey oo shaqadii nashaad lan hela oo lan soofay qalbiga lan soofay wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin waanada mu'miniinta wal antaraas marka in lis waanayo qalbaga lan soo fay shaqadii karkaar lamaad lan qaadad yaana hadaf ahayd ahdaafta weliba xoogga lan saaray ani meydaanka ha ku dhalaalona lan baahanyaa ku madata ikhwaani jazaakum allahu khayr may dareema saana rasaa'ilkii bahaayi mawaadicdii iyo tilmaamayna toogadaayeen hangada bolaalo akhriyaayeen risaalo mayba tilmaamasee alkhiyaana mawduucgaasa ku hadalaas hadde lan xoolo iyo xanta عام المسلمين من عرف إلى عرف كل رحية يعني الأرك قال انتيسك جرانوها أروري الأرك أني لكل دردار هما أني أسوى الأنخيان وابا ميلا رئيس ميلا أنك كمهم سنو سأسمع رسالة كلمة المامسي الأمانة نفتتها وأمانك هي انتهاسي أمانة دي خاصة هاي مديلها كتابة كون كشيل جابك كجرو أو كإسلام كليه أمانة ولا بقى أمانة أنت كالكسيوي أنا كداس أمانة أنت كالكسيوي أنا كداس مركا باب الأمانة إيو عدم شيء إيو علاس جاي iyo ilaaliyowsha waajibnimadii lanka ilaaliyo wala mutaysadaw lanka ilaaliyo waayo khiyaamona haa agaabta mutaysadaw yaana ani lisfahansiiye maqaamsha iyo mawduuca jawa roogna zake ku hadal ahayn yaana laga maarmaan ahayd alwalaa walbaraa haddee gaalaba lala dagaalama hay maaha ya gaale lala dagaalama hay gaaladaasi zake la qaadana ma ogol salaad la tukadoona ma ogol ilaahay la caabudo la tawxiisadoona ma ogol intaba ma ogol saas daraaddiye gaalada iyo ahdaaftii aniga lagu fahm islaamkii ahdaaftiisna waa lagu barado waa lagu fahm hatana wala una kala dhagan maana waajibka una noo ka aadan gaaladaas in kala dhagan haddii neebaan i jeelan lagu hadalo haddii dagaal lagu hadala una unu fahmnoonaya waajib kale waaye yani meelo toogadaas alwalaa walbara risaale kasta marka may baa haytay risaale muhiim an ah baabkan zekadona hatirro muhiim an ah lanayn kumara maana ani lanka caamilka ama lanka mas-uulka zakaada ka shaqeeya waa inuu sual ku fahma lanayn kumara maana hagaajinta iyo bilicda iyo qurxinta iyo camalkaasina toosnaada dadka garanta kala jara waa an khudu ah جزاكم الله خيرا انت عساني انها كجبي جبايه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay wilaayada jubbada dhexe ayaa in ka badan kun ruux waxa ay raashin ugu qaybisay degmada jilib dadkaasi ayaa ku dhaqan tuulooyin hoostaga ah degmadaasi xuseen ibraahim cabdiyaa layidhaha deegaanka jiriba haafadayna faanolo waaye toddobaatan iyo lama sana jira geega mayka kor fadhiyee raashun bur sokor bariis saliid ishandarwa arrintaana ma haddii ilaah iska leh laakiin ay undu'aayanee maamulkii ka shaqa leh iyo undu'aayan ilaahay madasha kor ku weeda islaamkina ilaahay guulisii tan kale in la maad anti islam ee magal i bilaan maamulka garab taagna maamulka garab taaganye alaa kulli haal farhadda tii un saraya ka jiro waay magacayga waxaa la yidhahdaa cali dheere waxa waaye alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay mahadiisa waaye waxaa la isiiyey haaf bur ah haaf bariis ah haaf sokor ah ha- siyeeri caag saliid ah ayaa la isiiyey baaraka allah alla yacizak dunya walaakhira ilaahay idinkiis farxaddii boqolkii boqol waay deegaanka jilibaay haliin maxamed madgaa masciidoo laydhahe raashinaana na siiya hadda gacantaani ninka jirta bariis saliid sokor bur shandarbo iyaana na siiye bismillaahi raxmaan raxiim waxaa deg xaranka waxaa nala siiyey bur bariis sonkor shandarbo saliid caddeey mujaahidiinta kor allaha ka dhigo jiritaanka oo maxay tahay oo biyaha ee waxaa gada jirna toban iyo shan ha- ee mujaahidiinta biyaha noo soo gelisay halka oo j- oo fuustada aa gada jirna boqol iyo konton kun oo fuustada kaliya ah. waxaasoo dhan biyaha noo soo geliyeen allaahu akbar berig waxay noo qeybiyeen ee raashin maxay tahay degmada jiliw aa nagula qeybiy oo bur leh oo bariis leh oo sokor leh mujaahidiinta kor ilaahu wix cadowgaa naga qabo ilaah akbar allahu akbar allahu akbar magaceyda waa maryan maxamed cabde waxaan joogaa degmada jilib waxaana na siiyey bariis bur sokor saliid shandirwo ilaahey walaalaha mujaahidiinta madaxood kor allaha ka dhigo allaha barakeeyo cadowgana allaha ka qabto waxaa joogaa degmada jilib waxaana la siiyey saliid bur sokor sandarwad maasha allah waa farxadeeda waa faraxsan kheyr allahna i siiye Hadda waxaan ka imaadaa tuulada dhaybarwaaqo waxaa la i siiyey bur bariis sokor saliid sinsiyeer aa la i siiyey walaalaha meel walba joogaan guul allaha i siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa lii siiyey bur bariis iyo sokor iyo saliid iyo sandarwo maasha allah farxaddeena maanta mala soo koobi karo mujaahidiinta ilaah kor ha ka dhigo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha mahadlay deegaankay kamdaandaway magaagay haliima maaday mamburukilii dhehe wilaayada islaamiga iyo kaalmanasiidi shandarwo saddex la saliid haaf bur haaf sokor haaf bariis iyo kafadhi ilaaha mahadcelini wilaayada islaamiga iyo anka mahadcelini ilaahay kor allaha ka dhuko odowka allaha ka gabado bashbash i barwaaga alxamdulilah maasha allah kheyr allaha siiyo wilaayada islaamiga magaalada jilib ayaan ku suganahay maanta waxaana la siiyey haaf bur haaf bariis saddexla saliid ah shan darwo walaayada islaamiga walaayada kheyr allaha siiyo nala siiyo maanta farxaddeena lama koobi karo alxamdulilaah maanta aad ayaan u faraxsanahay walaalahayna falastiin ayakana allaha u gargaaro allah ka qabta cadowga oo ka yimid tuulada coosdhiil duleedka jirib maasha allah maanta waxaa lii siiyey raashiin haaf bur haaf bariis haaf sokor saddexla saliid iyo shan darwo maasha allah walaayada ilaahay noo daaya amiirkeena abu cubeydana allah noo xafido insha allah raashin bayna siiyaan shandarwo adduun bur bariis sokor alxamdulilah ayagaa ku mahadsan cadowna allaha jebiyo gaala allaha jebiyo lugoosha waan ka amaaday mujaahidiinta ilaahay kor ha ka dhigo guul allaha siiyo tiir birood allah ka dhigo oon jabayno oon buusname cadowgana allah ka jebiyo gaala allah jebiyo xasan sheekh maxamuud allah jebiyo murtud allah jebiyo wixii soo raacay dowleelafkood allah jebiyo alxamdulilah ciidan ka faraxsanya anoo yaxye abdulaahi aleyley deegaankay dhaybarwaaga may la isiyey haaf bariis haaf sokor haaf bure shan daro saddexle saliid alxamdulilah iidanka farxasanya
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo afmirayaa barnaamijkeena dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم